aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka isasaarka ee xeer nambar afar iyo toban iyo xeer nambar koob iyo sagaashan xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan waxaa shir guddoominayey yaasiin xaaji maxamuud xir faratuun guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee somalilan waxaa golaha soo xaadiray koob iyo toddobaatan xildhibaan waxaa oggolaaday sagaal iyo lixdan xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan sidoo kale ma codanin guddoomiyaho dhanka kale garyaqaan tawakal ibraahim axmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu uu ansixiyey sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray horta si kooban xeerkani wuxuu kasoo bilaabmay conflict buu ahaa xeer number ninety one labaatan labaatan xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer number fourteen two thousand laba kun koob iyo toban oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dee dantooda ka dhex arkayeen markaa laba qolaa loo kala jabsanaayo qolo leh doorasho madaxtooyaa la gelaya iyo qolo leh ururaa la gelaya marka xaalku halkaa maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladdii ku yimaadeen ayaa odayaashii dhaqankee beesha bariga barco isxilqaantay waxaanay soo saareen in meel dhexe layskugu keeno dhinacyadan kale fog ee siyaasadda tusaale ahaan xisbiyadiina way soo dhaweeyeen waxay ku yidhahdeen saddexda madaxweyneha madaxweynahaan u tartamaya xisbiyadiinuna ururay u tartamayaan ururadiina waxay ku yidhaahdeen ururo u tartama si aad u heshaa liisanka tobanka sano marka doorashada la galo horta halkaasu xeerku kasoo bilaabmay jaranjarooyin buu soo maro saddexda xisbi qaran way way way way aqbaleen madaxweynuhuna wareegtu kusoo saarayba oo wuu aqbalay golayaashii markaas haasay sharci yaqaano ugu dhiibeen wax ka bedeliyo waxaa lagu sameeyey labadii xeer baa laisku soo jiiday xeer lamber koo iyo sagaashan iyo xeer lamber fourteen labadaa xeer baa laisku soo jiido meel dhaxa laiskugu keenay waxna laga saaray kaabishii wax kabedel lagu sameeyey saasuu markaa golihii ku yimid golihii wakiiladu mashruucii sharcigu sidii uga bilaabmay golaha guurti way ansixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen golihii guurtiduu tegey golihii guurtiduna aqlabiyad bay kusoo ansixiyeen intay meelo yar bay taataabteen wax badan kamay bedelin markaa maanta golihii wakiilada sidaa ku ansixiyey xeerku horta markaa sidaasuu walaal jirojirooyinkaasuu soo maray sidoo kale garyaqaan tawakal ayaan weydiiyey halka uu u gudbayo xeerkan maanta la ansixiyey xeerku wuxuu dhaqangal noqdaa markuu labada gole kasoo gudbo weli waa mashruucii sharci markuu labada gole kasoo gudbo wuu soconayaa madaxweynuhu u gudbaya madaxweynaha markuu gudbo madaxweynuhu muddo koob iyo labaatan cisho gudahooda ayuu ku seexaya sida ku dhigan qodobka lix iyo toddobaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo koob iyo labaatan cisho gudahooda uu ku ansixiyo marka saddexdaa toddobaad ee golaha wakiilo saddexdaa toddobaad uu madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaanu saxeixi karaa inuu diiday waxaanu saxeixi karaa inuu ogolaaday xamse cali jeesto v o a hargeysa